أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee ay ku leedahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud oo diya u kala xukuntay laba beelood oo ka mida beelaha muslimiinta ah ee dega gobolkaasi iyo waxgaradka beelahaasi oo si weyn u soo dhoweeyey xukunka maxkamadda barnaamijka ayaad ku maqli doontaan shirkad laga leeyahay dalka maraykanka oo ka faalloota arrimaha badaha iyo gaadiidka badda oo soo calaamadaynaysa in mar kale xeebaha soomaaliya laga soo sheegayo kooxo burcadbadeed ah ciidamada kufaarta kenya oo ay ku soo fasaxay dadka soomaaliyeed iyo xoolahooda ee ku dhaqan magaalada wajeer dhulka soomaalida ee kenya ay xoogga ku haysato xogihii ugu dambeeyey ayaan caawa idiin haynaa kanaalka wararka ee kataa'ib al ikhbaariya oo baahiyey muuqaalka weerar dhabagal ah oo ciidanka mujaahidiinta ay maleeshiyaadka murtadiinta kula beegsadeen afaafka hore ee magaalada baydhabo ee wilaayada baay maxay tahay dhibaatada dadka ka soo gaari karta isticmaalka wakhtiga dheer ay isticmaalayaan dawooyinka iyo dhakhaatiirta caalamka oo ka digaya arrimahaas warbixin ayaan iyana caawa idinkaga heenaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba waad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka
وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق waa habeenimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobada bisha dulqacda sannadka kun afar boqol afartan iyo toddobo hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan shirkad laga leeyahay dalka maraykanka oo ka faalloota arrimaha badaha iyo gaadiidka badda ayaa soo calaamadaynaysa in mar kale xeebaha soomaaliya laga soo sheegayo kooxa burcadbadeed ah haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya nuur cali warsame abusheyba aad baad u mahadsantahay alakha cabdiwahaab maxamed bukhaari bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobka ugu horeeya oo aynu kusoo qaadanayno xubinta hadalhaynta iyo guudmarka mareegaha islaamiga waxa uu yahay dhacdo burcadbadeednimo oo laga soo sheegay meel u dhow xeebaha soomaaliya waa hordhaca warbixin lagu qoray shabakada wararka soomaaliya meema warbixintuna waxay ku bilaabanaysaa sida tan shirkad laga leeyahay dalka maraykanka islamarkaana diiradda saarta wararka iyo falanqaynta arrimaha badda iyo maraakiibta ayaa sheegtay fal laga shakisan yahay oo burcadbadeednimo ah inuu ka dhacay xeebaha soomaaliya ciidamada ilaalada xeebaha ee midowda yurub ayay warbixintu sheegtay inay ku guda jiraan baaritaanka dhacdo laga shakisan yahay oo burcadbadeednimo ah taasoo lagu soo weeraray markab shidaal oo marayay meel u dhow xeebaha soomaaliya falkan burcadbadeednimo ayay shirkadu xustay in kow iyo labaatankii abriil talaadadii oo ka dhacay meel u dhow xaafuun waxaana jirtaa walaac sii kordhaya maadaama maalin ka hor doon ay leeyihiin kalluumaysato soomaaliyeed sidoo kale la sheegay in la qabsaday faahfaahin kooban oo laga helayo dhacdadan ayaa tilmaamaysa in markabkan shidaalka siday lagu weeraray meel afar labaatan meelbadeed ee koonfur bari ka xigtaa degmada haafuun oo ka tirsana gobolka bari ee waqooyiga soomaaliya koox hubaysan ayaa la rumaysan yahay inay fuliyeen markabka afduubkiisa waxaana sidoo kale lasoo sheegay in isla aaggaasi lagu beegsaday doon ay wateen kalluumaysato soomaaliyeed waxaana la rumaysan yahay in kow iyo toban qof oo hubaysan ay la wareegeen gacan ku-haynta doonta kalluumaysiga atlanta waxay aaminsan tahay in burcadbadeedu ay isticmaalaan doonyaha waaweyn si ay uga dhuuntaan dhaqdhaqaaqa maraakiibta maraysa badda fog kadibna ay u isticmaalaan doonyo yaryar si ay u weeraraan maraakiibtaasi taniyo bilowgii sanadkan labada kun lix iyo labaatanka waxay xustay warbixintu in la diiwaan geliyey shan dhacdo oo ka dhacday biyaha caalamiga ah oo ay ku jiraan laba doon oo iiraan laga leeyahay oo la qabsaday kuwaasoo mid ka mid ah lagu afduubtay afar iyo labaatan qof atlanta waxay sidoo kale ka digtay madax furasho laga bixiyey markab kalluumaysi oo shiinees ah bilowgii sanadkan taasoo ay aaminsan tahay inay waddo xalaq u noqon doonto kooxaha kale ee ku qiraabtaan falalka burcad badannimada warbixintii soomaali mema lagu qoray ayay taasi ahayd markana aynu eegno websayteka rediyoga alfurqaan iyo mid ka mid ah warbixinadii maanta lagu qoray ciidanka kenya oo wajeer ku fasaxay iyo dhibaato xoogan ku haya xoolo dhaqatada magaaladaasi waa warbixinta lagu qoray websayteka rediyoga alfurqaan waxaynu ku bilaabanaysaa sidatan shacabka xoolodhaqatada ah ee ku nool magaalada wajeer ee gumaysiga ku jira ayaa qaatiyaan ka taagan eeyo ay wataan ciidamada kenya ee fariismaha kuleh magaaladaasi eeyahan oo shacabka sheegeen in tiradooda kor dhaafayso boqol ayaa waxay ugaarsanayaan xoolaha ku nool magaalada wajeer iyo nawaaxigeeda arrintaa oo saameyn xogan ku yeelatay dhaqaalaha xoolodhaqatada wajeer iyo deegaanadaasi ku xiran qaar ka mid a dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta maxalliga ah ayaa faahfaahin ka bixiyey dhibaatada ay ku hayaan eeyahaas iyagoo shacabka xusay in ciidamada kenya ay si bareer ah eeyaha ugu soo fasaxeen magaalada islamarkaana diideen in loo gacan qaado eeyahaasi qodobka aynu kusoo gabagabeyneyno xubinta hadalhaynta iyo guud marka mirigaha islaamiga ah waxaa lagu qoray websayteka islaamiga caalamadaha waxaana ciwaan looga dhigay ku dhowaad labaatan tahriibyaal soomaaliya oo ku dhintay biyaha badda waxaa lagu soo waramayaa in ugu yaraan toddobiy toban qof oo dhalinyaro soomaaliyeed ah ay ku dhinteen badda u dhexaysa dalalka sbain iyo aljazaa'ir halkaasoo ammarin ay ka gudbaan tahriibayaasha dhallinyarada ku leetay biyaha badda ayaa lasoo wariyey inay ka kooban yihiin shan gabdhood iyo labiiyo toban wiil waxayna doonayeen inay u tallaabaan qaaradda yurub oo ay tahriib ku galaan ilwareedo ayaa sheegaya in dooni ay saarnaayeen ay la degtay taasoo keentay inay badda ku dhammaadaan lamana shaacin magacyada dhallinyarada ku leetay biyaha badda maadaama xogtan la shaaciyey gelinkii dambe ee maanta biyaha uu shilka ka dhacay ayaa marin u ah kumnaan tahriibyaal soomaali ah oo sannad walba naftooda halis ku geliya si ay marwan u gaaraan qaaradda yurub xubintii hadalhaynta iyo guud marka mirigaha islaamiga ayaa intaa noogu eg markana aan idinku wareejiyo walaalka cabdiwahaab maxamed bukhaari iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafreebka wararka maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga ah ee galguduud ayaa diyo u kala qaaday laba beelood oo ka mid ah beelaha muslimiinta ah ee dega gobolkaasi diyadan ayaa loo kala qaaday beelaha walaalaha ah ee murusadeh iyo waciisle taas oo isugu jirtay dhimashada saddex ruux oo u dhashay beesha waciisle oo ku baxay gacanta rag u dhashay beesha murusadeh iyo dhiig nool oo labada dhinac loo kala xukumay waxaana diyada beesha murusade lagu xukumay ay dhan tahay boqol iyo siddeetan iyo sagaal kun laba boqol iyo lix iyo toban kun oo dollar halka beesha waciislena lagu xukumay bixinta diyada dhiig nool oo lacag ahaan gaaraysa lix kun toddoba boqol iyo labaatan dollar munaasabadan oo ka dhacday magaalada ceelbuur ayay beesha murusade lacagtaasi diyada ah ugu wareejisay suldaanka iyo odayaasha beesha wacaysle iyagoo ku sii wareejiyey wakiilada awliyaa u damkii xaqa u lahaa munaasabadan oo ay goobjoog ka ahaayeen waxgaradka labada dhinac waxaana ugu horreyn ka hadlay ugaaska beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo suldaanka beesha wacisleh suldaan daa'uud xasan aadam oo halkaasi kula kala wareegay xoolaha diyada ah ee ay xukuntay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay baa mahad iskale alla subxaanahu watacaala aan u mahad celinaynaa kadib wilaayada gobolka galgaduud oo runtii howshaan aan u fadhina maantay oo ah kala wareejinta diyaad dad layska dilay ay juhdi fara badan ku bixisay ayaan u mahad celinaynaa waxaan leenahay ilaahay ajri xasanaad alla idinka siiyo runtii islaaxa mahadda alle kabacdi waxaan kaloon u mahad celinaynaa beesha reer wacaysle oo runtii soo dhabar adeegtay ku dadaashay nabadgelyada iyo wanaagga intaa kabacdi waxaan rabaa inaan ku wareejino aniga iyo odayaasha nuqabada ahaa oo saddex iyo sagaal oo mursade saddex boqol labaatan iyo afar halaad oo saddex nin iyo dhaawacyo diyadood ah inaan ku wareejiyo odayaasha reer wacaysle gaar ahaan suldaanka beesha wacaysle suldaan daa-uud xoolahaasoo lacagtooda ay gaarayso boqol sideetan iyo sagaal kun laba boqol toban iyo lix doolar waxaan rabaa xoolahaas marka insha allahu tacaala in ay saas ula wareegaan suldaanka aan ula wareego kadibna aan dardaaranno wanaag iyo samaan iyo aan u baxno iyo sidii layskula noolaan lahay iyo wanaagga iyo sidii daalimkana loo qaba lahay madluumkana loogu gargaari lahay runtii qadyadan waa nagu soo noqnoqotay laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala wakhtigan kabacdi tan wixii ka dambeeyaahu inaysan si caama aysan u dhicin si khaasa hadday dhacdo alla subxaana watacaala uu qadaro in anaga iyo wilaayada iyo iska rabsanayna aan ka dhigno ciddii qalad gasha farteeda in lagu gubo suldaan geelaas saddexda boqol labaatan iyo afarta halaad oo dhaawaca ah iyo saddexdii nimoo dhimatay ilaahay u naxariisto waxaan rabaa inaad iga guddoonto xoolahaas oo geela ah oo aan dhiibnay maantay ugu dambayntii ah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أولا وحان مهد علينا الله سبحانه وتعالى اسكو كان كان مكان كان نوصور تقلي إن نكون لغنو شريعة إلهي ما دام أنهي ضد مسلمين inaan dastuurka ilaahay uu noo soo dejiye aan ku dhaqanno ilahay noo suurtogeliya aanu mahad celinaynaa aaniyan waxaanu mahad celinaynaa wilaayada islaamiga ee gobolka ee runtii ka shaqaysay shaqadan hadda meesha ay joogto soo gaarsiisayo juhdi badan ku bixisay iyo nuqabada labada beeloodba oo arintaanu ku howlanaa shareecada ilaahay wax lagu dhammeeyo ku howlanaayaan u mahad celinaynaa ee labada beelood beelaha qaarna xaqii wuxuu goobayey ka waajibay dadkii allahu naxariistee saddexda ninka ee geeriyootay iyo dhignoolkii asuguna ahaa labaatankii iyo afarta halaad iyo goobayey raga ka shaqaynaya ragna wuxuu ka shaqaynayey oo beelaha inay sugaanoo shareecada ilaahay ay sugaan dadku dadku waa wax maxgarada iska buuxa waa la hortaagnaa dhammaantood intii tilaabo iyo talo iyo xoolo iyo wax walba uga qayb qaadata waan u mahad celinaynaa runtii waxaa waaye dadkan waxaa deeqa waxaa waaye kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay maantana dhex yaalla hadduusan maanta jiri lahaynin dhib badan baa jiri lahaa waad ognaa waana soo marnay wixii aan soo marnay marka waxaana aad u dareemi karaa dadkii aana hadda kitaabka ilaahay ku dhaqankiisa aana haysanaa aa maanta hadda si fiican dhibka haysta sababtoo ah qoftii dhib loo geysto inay iyadu dhib sii siyaadiso maahane meel kaleetooda loo dacwoodo haddaysan jirin wax ka dhib badan ma jiraan waxaan leenahay markaa aan ku wada dadaalno hadda walaaluhu geelaas oo saddexda boqol labaatan iyo afarta halaada oo saddexda boqol ay tahay saddex nin diyadood oo dhimatay oo walaalaha wuxuu ahay dhinacooda gacantooda ku baxday iyo wuxuu ahaa labaatan iyo afar halaad oo iyakuna dhiignool ah waan kala wareegnay haddaan nahay anigoo suldaankii iyo odayaasha beesha waceesle waan kala wareegnay geelaasu saddexda boqol labaatanka iyo afarta halaad wuxuu ahaa cadadkiisu dolar ou noqday haddii la qiimeeyey lacagtiina waan kala wareegnay lacagtaasoo iyo afar halaad ku qiimaysneed waan kala wareegna waana ka haynaa waxaan leenahay jasaakum ullahu khayr ilaahay ha noogu simo mar dambena ilahay nooma soo celiyo sidaad ogtihiinba dadkaanu waa dad walaalo ah waa dad deris ah waa dad intii dad muslimiin ah waa intii dad isku yihi isku yihi dadka xawaaye kala maseexataa waaye laakiin waxaa ka talinaya waxaa ka talinaya fidnawadaa ka talinaya fidnawadahaasna waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu ilaahay soo qabto ilaahayna mar dambe nooma soo celiyo waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyana insha allahu inaan gacanta aan ku qaban doono sidoo kaleetood waxaa jirtay annaka heer waceesle haddaan nahay dhinacayna waxaana la ku lahaa haddaan heer waceeslanaha walaalaha heer mursada ay nagu leeyihiin dhignool dhignoolkaas wuxuu ahaa labayo toban halaad oo u dhiganta lix kun toddoba boqol iyo labaatan ayakana waxaan ku wareejinayaa ugaaska aan ku wareejinayaa ugaas cabdulaahi ugaas cabdulaahi aya kusoo dhow waa kaala wareegnay sha waa kaala wareegnay lacagtaas waxaa xoolihii wax dhiignoo lahay intaasi kadib wakiilada awliyaa-u damkii diyada loo xukumay ayaa madasha ka hadlay iyagoo sheegay inay haystaan lacagtii diyada ahayd ee loo xukumay
alxamdulilaah aniga oo ah wakiilka warisada xayatooday walaalkay cabdulaahi axmed ismaan oo ku baxay gacanta dad ka mid ah beesha murusade waxaa la sharco islaamka la igaga xukumay boqol halaad wayna gashay xaqaasu gacanteedu galay waana nala siiyey alxamdulilaah ilaahay baa ku mahadsan ilaahay baan uga mahad celinaynaa alxamdulilaah annaguna waxaanu leenahay nabadi ha nooga dambaysaan leenahay waana ku heshiinay waana ku kala baxnay alxamdulilaah
ilaahay baa mahadda iskale suukaanya keenay makaankan makaanka muslimiinta ka mid ah ilaahay baa mahaddaas u sugnaatay madda labaad waxaa iskale walaayada islaamka ka shaqaysay danaha muslimka ka shaqaysa kitaabka ilaahay in loo xukuntamo walaayadaas ma ah mahaddaas iskale intaas haddaan intaas oo gudbo wiilka daawud axmed bariise oo wiilkaygoon adeerkiisa ahay beesha mursa gacantooda ku dhintay xaqa loo xukumay warasadaas waa hayaa
aniga waxaa la yidhahdaa cabdi cismaan siyaada la yidhahdaa waxaan allah mahadle mudnaan walaayadaa leh kitaabka ilaahay wax noogu kala qaaday beeshaan walaalaha xon isku dhacnay waa mahadsan tahay kor allaha ka dhigo warasadii abshir xuseen cismaan anuu adeerkiiyo cabdi cismaan shaad la yidhaahdo wax dheefkii loo xukumay oo walaayada u xukunta kitaabka ilahay u xukumay waa haya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu markan waxaa mikarafoonka lagu soo dhoweeyey odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka labada beelood ee murasade iyo wacaysle kuwaas oo soo dhoweeyey diyada ay kala xukuntay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadii islaamiga ah ee galgaduud marka ugu horreysa ilaah allah subxaana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa allihii annagoon ahayna heysiiyey nagana dhigay dad muslimiina iskuguna kayna keenay makaanka nabadda allahaas ayaan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacdallah waxaan u mahad celinaynaa walaayada gobolka oo nabaddan u istaagtay oo ka shaqaysay oo meel wanaag badan oo nabadgelyaa oo kitaabka alleh iyo sunnada nabiga lagu kala qaadanayo xaqii lagu leesku lahay waxaan leenahay akhyaarta dhibkaas aan dhib ku kordhabayn oo kitaabka alleh sunnada nabiga ku sugaysay xaqoodii oon fidnada aan sii kordhin waxaan leenahay akhyaartaas dadaal weyn ayaa suubiyeen jasaakumullah khayran khayr allah ugu bedelo saas ayaan leenahay qaybta kale oo ayakana hadda wakhtigan iska kulloo iska wakhti ilaaheeya xaqii lagu lahay raadiyey oo ayagkuna keenay oo shareecada islaamka u hogaansamana waxaan leenahay kuna jasaakum allah khayran intaas kadib waxaan akhyaarta labada beelood aan u jeedinayaa in gobolka ay iyo deegaanadiisa in nabad iyo wanaag oo ku deeqo dhulka ewalow haddii nabadu aysan jirna carrada meel haddii si walba ay u ballaadhan tahay way yaraahaysaa dadka waa ku yaraanaysaa hadday ballaadhan tahay haddaan nabadu jirin hadday yar tahay goob makaanka la isla degan yahay haddii nabadgelya jirto waana wada deeqyaa asigaasaan ku wada noolaahaynaa waxuuna nagu deeqaa nabadgelyo waana ku dadaali doonaa biidniillaahi alkariim annagoo labada dhinaca waxaan isku dayaynaa dhibka inaanu kana ka daba tegin oon ka hor tagno biidnillahi alkariim haddii ilaah yidhaah dhibka markii laga daba tago waa dhib dhacay oo masiibadiisa iyo dhibkiisa ay dhacay laakiin waxaan isku dayaynaa alla subxaana wa tacaalana aan ka tuugaynaa wixii soo socda oo sharwadayaashu ay wadaan inaan ka hor tagno ee intaysan dhicin aan ka hor ka hor tagno sidaasaan ku soo gebagabaynayaa adaa bilaah towfiiq
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا إلهي بان ماسكال جل وعلا ثم وحام ماسن walaayada gobolka galguduud heer degmo iyo heer gobol ood ku dadaashay ummaddan masaalixdeeda amniga islaaxa cawayo maalin u taagaan mahad iskale intaas kadib waxaa mahadsan labada beelood oo reer wacaysleyo mursade wax yara walaax baa kala gaaray waxayna u xukunteen kitaabka ilaahay walaalaannaho dadkan dad isla dhasho qaraabaa waaye wiil iyo abtigiis iyo in adeer waaye waana muslimeen haddana ilaahay daris isaga dhigay inay ku dadaalaan amniga oy kitaabka ilaahay ku xukuntamaan way ku ballameen ballantaas inay adkeeyaanna waa loo baahan yahay daalunkuna waa jiryahay in laga hortago waxaan isku dardaarmaynaa inaan adkayno nabadda iyo amniga kitaabka ilayna aan ku dhaqanno saasaan dardaarmaynaa haddaan nahay odayaasha beesha mursade saasaan ku soo dhoweyhaa haadaa wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ilaahay baa mahadle iskugu kaana keena halkaan anakoo muslimiina kana dhaqmayno kitaabka ilaahay kitaabka ilaahay ku dhaqmayno shareecada sidii ilaahay yidhi aan wax ku kala qaadahayno galabtay mahaddaas waxaa iskale ilaahay weynoo waaxid oo intaas namankan siiyey waxaa kaloo ku dadaalay walaayada islaamka ee gobolka galgaduud ayagana mahadu ka gaartaan leenahay labada qolo nabadoonnadooda akhyaarta ah ee intaas soo dadaalayo iyaguna dadaalay waxaan leeyahay iyagana mahadoo ka gaarto mursadaya wacaysle midda kale waxaa waaye si xaqa oo sharafa iyo wanaaga oo kitaabka ilaahay galabtay inaan ka run sheegayno ayaa muuqato haddaan si saxa wax ugu kala qaadannay uguna kala qaadahayno waxaa dadku waxay yidhaahdaan qalbi isdaara allaha naga dhowro faraq isdaaray allaha noo yeelo waxaa waaye qalbiga odayaasha ilaahay qalbi isdaara kama yeelo aan leeyahay faraq isdaara waxaa la yidhaahdaa dadka dambe oo dhallinyarada ah haddii waa yeelku isdaara ugu xun adduunyada waa yeelku wuxuu ahay faraq isdaaray haddii la maqlo waa dadka dambe qalbi isdaarana waa odayaasha marka ilaahay waxaan leeyahay kuwa ilaahay nabadda iyo khayrka ku dadaala odayaasha allaha ka dhigo waxaa waaye khayrkan ilaahay baa namakan siiyey mahaddan ilaahay baa iskale waxa waaye annaku wax ma yuwaadno dad iska masaakiinaha nahay ilaahay baana abuurtay kitaabkiisa ilaahay ku dhaqmaayo laakiin galabtay waxay noo tahay sharaf weyn oo muuqato kitaabka ilaahay ku kala bixiisa wanaagga lagu kala baxaayo kitaabka ilaahay sida loogu dhaqmay wax walba waxaan kaloo lagu dadaalaa oo aad loogu dadaalayaa odayaasha labada beelood waa dad kulligood wada ahala nimaa ninka kale waxu ahayn meeshaan gurigan kuma jiro galabta nimaa ninka kale waalid u ahayn ma ku jiryo gurigan waxaan leeyahay in la dadaalo in la isxasuusto in waxuu ahay dhallinyarada iyo dadka dhibaatada wado labada dhinacba laysla ogaado layska qabto intaasaan ku dadaalaynaa dalka cadowaa joogo cadowgaasu ma ogolo kitaabkan ilaahay oo ku dhaqmayno bilkuliyama ma ogolo waa noo dhow yahay dhaxdou naga joogaa waa nala jiraa meeshuu noo jira waa taqaaniin ilaahay baa waxuu ahaa yaa mahooda nooga makan nooga celshay iyo mujaahidiinta ku go'an ee xeedaamka u ah ilaahay waxaan leenaha kuwaas kor allaha ka yeelo waxau ahaay meeshay ku jiraan iyo hawdka ay ku jiraan ilaahay ha ku badbaadiyo ilaahay kuwii waxuu ahaay dalka xureeya allaha ka dhigo anukana kuwii waxuu ahaay ka daba sido nimcada iyo khayrka allaha naga dhigo waxaan leeyahay qof walboo muslimahoo walaalahoo ahla oo qaraabadaas labada beelood ka mid a qayr how soo jeesato hana dadaasho asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxaan u mahad celihaynaa alliheenna abuuray haddana naga dhigay dad muslimiina haddana idmay inaan ku hoos noolaanno qaayadan towxiidka shareecada islaamka may ka taagantao looga dhaqmaayo alxamdulilah ilahan uga mahad celihaynaa kadib waxaan u mahad celihaynaa dadkii isu taagay in shareecada ilaahay lagu dhaqmo in muslimiinta ku xukuntamaan shareecada ilaahay dadkii dhiigoora u horay maalkoora u horay naftoora u horay iyakana insha allah waa mahad celihaynaa ilaahay ha ka abaalmareenahiyo shahaadana ilaahay ha siiyaan leena intaa kadib waxaan joognaa galabta meel lagu wareejihaayo waceesle iyo walaalaha murugsade meelay ku kala wareejihayaan diyo saddex nin diyadooda iyo dhiignool oo shareecada ilaahay xukuntay saddex boqol labaatan iyo afar halaadna gaaraya qiime horena sida loo sheego horo boqol siddeetan iyo sagaal kun ah sida suldaanku nooga wareegay oo weli dadku u wareejay ankuna una wareegnay waxaana lagu wareejiyey dadkii warasada ahay oo xaqaas lahay ayaa lagu wareejiyey sidii warasada u qaabatay suldaankuna noogu qabtaan ankuna u qaban intaa kadib dadka labada beelooda muslimiintaha iskula dhaqan gobolkan galgaduud waxaa ka dhexeeya walaaltinimo waxaa ka dhexeeya derisnimo waxaa ka dhexeeya isqaraabanimo inta muslimo inta xaqay isku leedaan isku leena waxaa noodana inaan ilaadika iska leh nabad iskula noolaano ku dadaalno dadkayna inay walaala naqdaan inay nabad iskula noolaadaan intaasaa noodana waxaana hor yaala walax muslimiinta dhan hor yaalaana hor yaala cadow ayaana hor yaala ku taagan muslimiintao dhan annaga weerar dhugu ah inaan annaga isku naqanno amaan isdilno amaan istaataabano ceebtayna waa in sha allahu tacaala waxaan ka shaqayn doonaa dadka qaybteena waceesloa dadkaan hadda ka dhintay kuna dadaalaya baryaha dhoweed inaan dhiig muslimo sandaada haddaana waxaan ka intii tabarteenna inaan dhiig muslim daadan aan naftayna maalkayna ku baxaynaa walaalaha dadka muslimiinta ahu inaysan dhankayna xaggayna aysan ka daadanon ku dadaalno in nabad la helaan insha allahu tacaala ka shaqayhaynaa oon kala shaqayhaynaa wilaayadan u kaashaynaa waxaan u kaashaynaa walaalaha murusade iyakuna waa ijtihaadeen aad iyo aadaan iyakan ugu mahad celihaynaa sababtoo ah dhib hadda u dhacay waa iyakuna inuusan badanoo faafin oo laysla daaqo oo laysla cabo oo laysla noolaaday iyakuna ku dadaalaya anunkuna insha allahu tacaala intii ka tabarteenna waa ku dadaali doonaa insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad u soo dhowayhaynaa maalka iyo xuquuqday dhiibeen ay ku dadaalayeen in xaqaas la baxsho warasada lagu dhiibo la siiyo insha allahu tacaala ijtihaadkay bixaayeen shareecadii aad uga faraxsanahay waana aqbalnay ilaahayna waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu noo ziyaadiyo nabadna ilaahay noo ziyaadiyo insha allahu tacaala intaasana kusoo gebagabayhayna wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abu khaalid alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiin walaa cudwaana ilaa cala alaalimiin washhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin washhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa antum muslimuun amaa bacdu awalan alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihiina khalqiyey naga dhigay muslimiin diintan qiimada badan sharafta badan ee ku dhisan cadaaladda diintaasna waafajiyey oo nagu hanuuniyey allahaasaa u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala bacdallaahi dhammaan labada beelood odayaashooda iyo hogaankooda guud oo dhaqanka ah ugaaska beesha murusade ugaas cabdulaahi daahir axmed iyo suldaanka guud beesha waceeslaa suldaan daawud aadan xasan ay hogaaminayaan dhammaan waxaan leenahay jazaakum allahu khayran runtii duubabka iyo dhaqanka ee muslimiinta intii ay jireen cumrigooda ah nabiga calayhi salaatu wasalaam xilligiisii soo shaqaynayey dhaqanka waa soo jireen waa ummadda muslimiinta u yahay marka shaqadoodan waxa waaye shareecada ilaahay inay garab istaagaan diintan shareecada ee diintan islaamka ay u noqdaan ansaar iyo garab ay u noqdaan i gaashaan ayagoo ku daynayo marka raggaasi ansaartii muhaajiriintii ah nabaddoonnadoodii ugaasyadood ay ku daynayaan markan waxaan leenahay dhammaantiin jazaakum allahu khayr aljaza ee shaqada guuda loo taagan yahay ee mas-uuliyadda guud oo loo taagan yahay oo dadka muslimiinta loo hayo oo beelahaasi ay u hayaan waa ku mahadsan yihiin insha allahu tacaala intaas kadib runtii maanta waxaan u fadhinaa dhacda wakhto dhowr bilood lagu joogo dhacday aaggan barigii walaayada ah oo maaragtay falal dad ay sameeyeen arrintaasoo ka dhalatay inay dadka ay ku baxaan oo maaragtay dad la dilo runtii arrintaasi si odayaasha ay u sheegeen waa lagu baxay waa la xakameeyey haddii walaaye ay tahay haddii labada beelood ay yihiinba saddex nin ayaa dhimatay oo dhanka reer waaceesla ah labada dhinacna dadaa ka dhaawacmay arrintaasi runtii dhacda oo maaragtay waxay ahayd oo maaragtay si kedi ah ay ka dhacday waxa maanta labada qabiil loo tiirin kara ma aha oo odayaashooda akhyaartooda waxgaradkooda loo tiirinayo ma aha oo dad maaragtay ama baadiyaha ama maaragtay garashadaada intaas la eg tahay fal ay sameeyeenna soo booday uu ahaa jasaakum allahu khayran marka shaqadii lasoo qabtay iyo hoolihii waa ku mahadsan yihiin odayaasha si guud jasaakum allahu khayran marka runtii ku dhaqanka shareecada islaamka iyo in la tadbiiqiyo arrintaasi horta arrin oo nicmo weyn ah oo alfalaa fi dunya walaakhira adduun iyo aakhira in la liibaano ayaa ku jirto maantana waxa waaye waxa meesha laga kala qaatay iyo arrinta meesha loo joogo waa qayb ka mid ah ku dhaqanka shareecada islaamka oo toos loo fulinayo maaragtay dii oo xalaal ah xaq ah oo qof muslima baxay maaragtay loo xukumay laga kala qaadanayo cafisay leedahay dhib hadduu dhaco qofka maaragtay ahludamka ama lulwarasada ah in wax cafigu uu leeyahay in wax qisaasta uu leeyahay in dii qaatan uu leeyahay shareecada ayaa u ogol marka qadiyadaas marka mancimo aad iyo aad u weyn dadka marka oo ku dhaqanka shareeca islaamka iyo tatbiiqeeda iyo hirgelinteeda maanta haysan waxaa la dhihi karaa xaqiiqatan dad maaragtay wax badan weyn ay ka maqan yihiin maaragtay la dhihi karo maaragtay khasaaro waay arrintaasi maaragtay adduun iyo aakharo nicmadaas weyna ilaahayna siiyey subxaana wa tacaala allana ayaa ku mahadsan subxaana wa tacaala waxaan rabaa marka inaan ka wilaaya ahaan aad iyo aad ugu faraxsannahay shaqada la qabtay labada beelood labada dhinacba maanta saan u jeedno waxa meesha laga kala qaatay saddex nin diidooda oo saddex boqoloo halaad ah iyo dhiignool shaqadaasi hooshaasi insha allahu tacaala ay u godoomeen labada dhinacba waraasadii dadkii wakiilka ka ahaa ay u godoomeen aad iyo aad ugu faraxsannahay waxaan rabaa marka inaan ka soo gebagabeeyo dardaaran kooban walaalnimada islaamka inaan xoojinno waxaa naga dhexeeyo dadka muslimiinta guud ahaan waa alquwa aliimaaniya allana subxaana wa tacaala uu yidhi innama almu'minuuna ikhwa dadka mu'miniinta ahluliimaanka waa walaalo jirrada ugu dhib badanna soomaali runtii looga cabbaqaayo waxa waaye wax la yidhaahdo qabaliya oo maaragtay ficiladaasi oo noocaasi maaragtay soomaalida aad iyo aad ay ugu dheeraysaa arrintaasi marka rugtii alla la dagaalamo qabiil waa jira waa la ogol yahay waxa waaye dadka muslimiinta dhexdooda qabaali ma jirto laakiin qabiilka waa jiraa wa qabaa'ila litacaarafu waaye in lais yaqaano nasabkii si loo dhashay si la yahay magacyada la kala leeyahay intaasi waa tacaaruf waaye laakiin dadka muslimiinta ah qabaliyada waxa la yidhahdo maanaa laisku dilo oo maaragtay laisuu caroodo laisku dubarjeediyo maaragtay arrintaasi waa madmuum shareecada islaamka nabagana calayhi salaatu wasalaam muhaajiriin ansaar waa la hadlay dhammaantood dadka muslimiinta ah xilligaas joogay wuxuu yidhi abidacwa aljaahiliyati ana bayna adhurikum dacuuha fa innaha mumtina waxa la yidhahdo jaahili ma jirto dhawaaq jaahili ma jiro hadday wax dhacaana ninka daalimkaa la qabana warka meeshuu ku dhammaana insha allahu tacaalaa waxaan isku ognahay oo uga muhiimsan hadday wax dhacaan ninkii wax geystay ha ku ekaato arrintaasi asaga gacanta ha lagu soo dhigo sharagii cadaaladda ha la keeno dadkii owliyaaulmaqtuulka ahaa ama ha daystaano ama ha qisaastaano ama dii ha ka qaataan ayagaa jirtaa marka arrintaasina dhib badan loo mari maa qadiyadaas horta odayaasha insha allahu tacaala guud ahaan waa u dardaarmayaa dadkan in loo sheego dhacdii dhacdo maaragtay arrimahaasi inaan qaabkaas u xakamayno ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa in nooga dhigo ku dhaqanka shareeca islaamka waxaa layidhi waxaa laga helaa kheyr badana laga helaa maaragtay roobka iyo naxariista ilaahay raalaashida ilaahay ee lagu helaa marka insha allahu tacaala in dee howsha aan galnay aan gudanay shaqooyinkaani mid ilaahay subxaana wa tacaala deegaamadii nabad nooga dhigaa in ilaahay subxaana wa tacaala nagu gaarsiiyo oo nabad nooga dhigo deegaamadii dadkii qalbigooda quluubtooda ilaahay isu furo walaalnimadooda ilaahay subxaana wa tacaala u adkeeyo ilaahay weydiisanayna subxaana wa tacaala waxaan isku ognahay markaa kheyrkaasi wanaaggaas insha allahu tacaala ka shaqayntiisa isku ognahay walaayadana waxay diyaar u tahay mar walba insha allahu bulshada adeeg ay u haydo inay sii adkaydo ayaa diyaar u tahay insha allahu maamulada degmooyinka iyo deegaamadana si wanaagsan ha loola shaqeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kanaalka wararka ee kataib al ikhbaariya ayaa baahiyey muuqaalka weerar dhabagal ah oo ciidanka mujaahidiinta ay murtadiinta kula beegsadeen afaafka hore ee magaalada baydhabo haddaba ku soo dhowaada muuqaalka ka soo baxay kataib al ikhbaariya oo aan maqal idinkugu bedelnay
دمدم ثارات وافتح نارات واعصف كل جائع صارا وارد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا دمدم ثارات واقدح نارا واعصف كل جائع صارا وارد الباغي والأشرارا واسفك من دمهم أنهارا هم ضلال هم أبطار ودعاة سوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا هم ضلال هم أقذار ودعاة فسوق فجارا عاثوا بغيا وجنوا جرما هتكوا العرض هدموا الدارا لا تتركهم ولتحصدهم بالسيف وبالنسف مرارا ولتجعلهم جيفا صرعا والحقهم ويلا وخسارا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxay tahay dhibaatada dadka ka soo gaari karta isticmaalka wakhtiga dheer ay isticmaalayaan dawooyinka maxayse tahay digniinta ay ka bixinayaan arrinkaasi dhakhaatiirta caalamka haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa barnaamijka faafareebka wararka u soo diyaariyey cabdulqaadir maxamed rabbaani dhegaystow warbixinteennan waxaynu ku eegaynaa kacaada dhigashada isticmaalka dawooyinka sida kuwa gaaskah adigoo in badan maqli jiray iisoo qaba dawadan hadda ka hor ayaa dhakhtar iisoo qoraye ama sida kale haddii aan u dhigo hebel haddii uu xanuunsado waxaa la siin jiray dawo dhakhtar hebel uu usoo qoray oo uu ku bogsooday iyo sheekooyin kale oo la xidhiira arrimahaas waxaas oo dhan waxa ay dhibaato ku keenayaan jiritaanka bini'aadamka iyadoo suurtagal ay tahay qof loo daweyn lahaa si fudud ayaa waxa ay qaadan doontaa in lala tacaalo muddo badan haddaba adigan sidaasi sameeyey maxaad soo kordhisay dheef mise dhibaato haddaba arrimahan way ka digayaan dhakhaatiirta caalamka waxayna walaac darini ka muujinayaan kacaada dhigashada isticmaalka dawada waqti dheer haddaba warbixinteennan aynu ku soo qaadanno dawooyinka loo isticmaalo gaaska oo waqti dheer la qaato ama dawo ahaan loo cuno iyadoo aan dhakhtar soo qorin sida aynu ka soo xiganay hay-adda dowliga ee caafimaadka ee waddanka ingiriiska ayaa digniin ka soo saartay isticmaalka malaayiin qof dawooyin aan dhakhtar soo qorin oo sida badarka oo kale loo cuno iyadoo dhanka kale bukaano badan ay la ildaran yihiin xanuunada dawooyinkaas dhakhtar qows ayaa ka digaya mid ka mida dawooyinka ugu badan ee lagu qoro dalka britain isaga oo ka digaya in malaayiin qof ay waxyeello u geysan karaan caafimaadkooda iyagoon ogeyn omobrazol oo ah dawada laabjeexa ay qaataan dad aan la tirin karin oo ku nool u k ayaa laga yaabaa in ay dhib badan ku keento dhibanaha intuu dheef raadinayo marka si khaldan loo isticmaalo sida ay sheegtay dictoresa ana bres plester dawadan waxay ka tirsan tahay koox loo yaqaano protompam inhibitris kuwaas oo ka mid ah dawooyinka sida omobrazol lansoborozol inkastoo dawooyinkani ay yihiin kuwo ka howlgala ama la falgala xanuunada qaar ee caloosha haddana ditorbalesta waxa ay ka digtay in dad aad u badan ay u qaadanayaan sidii nacnaca oo kale iyaga oo aan helin hagitaan caafimadeed oo sax ah haddii aad u qaadato si aan loo baahnayn waxay carqaladeyn kartaa nuugista kaalshamka magnesiamka iyo vitamin b two alifka ayay tiri tiradu waa mid laga naxo sanadkii ilaa aaaanka oo keliya dhakhaatiirta england waxa ay qoreen saddex iyo toddobaatan milyan oo warqadood oo dawada protompom inhibitor iyadoo liiska dawooyinkaas uu ugu sarreeyey kaniinka omobrazol laakiin dad badan ayaa bilaabay in ay kaniiniyadu u isticmaalaan sidii nooc ka mid ah isdifaacid ka hor habeenada munaasabadaha lasoo cunayo cuntooyinka culus doctor balester oo haysata shahaadada mastarka ee dawada degdega ah waxa ay sheegtay in ay aragtay bukaan oo la dhaqmaya omobrazol sidii ilaaliyaha caloosha oo kale iyaga oo qaadanaya ka hor intaanay cabbin alkolo ama cunin cuntooyin dufan leh dhibaatada waxay tahay tan maaha ujeeddadii loo naqshadeeyey dawadan waxaa loogu talagalay in lagu daweeyo xaalado gaar ah sida laabjeexa cudurka hunguri mareenka esophagitis boogaha caloosha ama in laga caawiyo bukaanka baabi'inta bakteeriyada helicobacter bylori oo ah bakteeriyada keenta gaaska isticmaalkeeda si looga hortago iyada oo aan jirin sabab caafimadeed oo sax ah ayaa noqotay mid walaac badan leh inkastoo dhakhaatiirtu ay sheegaan in aysan jirin wax la yidhaahdo ilaaliyaha caloosha oo dhab ah cawaaqibta caafimadeed ee ka dhalan karta carqaladaha omobrazol iyada oo aan loo baahnayn waxay noqon kartaa mid halis caafimadeed keeni karta ditoreza balista waxa ay ka digaysaa in sannado badan oo isticmaal aan loo baahnayn ah ay hor istaagi karto awoodda jirkaaga ee nuugista nafaqooyinka muhiimka ah sida calcium magnesium birta oo qofka ku yaraata iyo vitamin b alif tani waxa ay dadka isticmaala dawooyinka ku keeni kartaa lafahooda oo jilca sababna u noqon karta jabniin fudud noocyo kala duwan oo dhiig yaraan ah iyo in ay dawooyinka abuuraan fursad aad u sahlan oo lagu qaado caabuqyada dheefshiidka ee aadka u xun waxay sidoo kale ka walaacsan tahay xiriirka ka dhexeeya koritaanka bakteeriyada xaddhaafka ah ee mindhicirka yar oo loo yaqaano sibo inkastoo kaniiniyadani ay guud ahaan ammaan yihiin isticmaalka muddo gaaban khataruhu way ka sii darayaan wakhti kadib gaar ahaan dadka da'da ah xitaa waxaa jira caddeemo muujinaya in dadka isticmaala muddada dheer ay la kulmaan khatar weyn oo ah caabuqyada bakteriyada daran sida c dif oo laga soo gaabiyey colostridiotis divisile waa nooc bakteriya ah oo ku nool xiidmaha mindhicirka laakiin marka ay si xaddhaaf ah ay u bataan waxay keenaan cudur halis ah oo wata shuban daran waxaa xusid mudan in si kadis ah loo joojiyo ay kicin karto korar kumeel gaar ah oo ku yimaada wax soo saarka aashitada taasoo ah calaamadaha sii kordhin kara xaaladda caafimaad darri doctor balista waxa ay la kulantay kiisas dhib badan oo ku saabsan shaqadeeda kuwaas oo muujinaya sida ay dhibaatadani u badan tahay shaqadeeda waxaan ku arkay dad aad u badan oo qaadanayay toban ama shan iyo toban sano iyagoon si dhab ah u oogeyn sababta ayay tidhi qaar ka mida bukaanadan waxay horeyba ula tacaalayeen lafa burburka ee luqadda caafimaadka lagu yidhaahdo osteobrosis halka kuwa kalena ay qabeen dhiig yaraan aan ka jawaabin daaweynta caadiga ah dad qaba dhibaatooyin dheefshiid oo aan la garanayn oo laga yaabo in ay la xiriiraan isticmaalkooda muddada dheer ee omobrazol waxa ay si gaar ah walaac uga muujisay in qaar badan oo ka mida bukaanada qaatay daawooyinkaas aysan xitaa xusuusan karin sababta ay u bilaabeen qaadashada dawada markii hore waxay fududaysteen isticmaalka dawada sanadba sanadka ka dambeeya iyaga oo u malaynaya in ay ilaalinayso calooshooda halka dhab ahaantii laga yaabo in ay sabab u ahayd dhibaatooyinka ay kala kulmaan dawooyinkani waaxda arrimaha caafimaadka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano n h s ee ka diiwaan gashan dalka ingiriiska waxa ay leedahay hagitaan cad oo ku saabsan isticmaalka omobrazol si badbaado leh gaar ahaan kuwa iibsanaya iyada oo aan warqad dhakhtar loo qorin waxa ay keenaysaa dhibaatooyin halis ah ha qaadan omobrazol wax ka badan laba toddobaad haddii aad iibsatay warqad la'aan ayuu adeega caafimaadka ku sheegay boggiisa internetka waxa ay ku talinayaan in la arko dhakhtarka guud ee g b haddii calaamaduhu ka sii daraan amaba aysan soo roonaanin muddadan sidoo kale waxaa walaacan qaba dhakhaatiir fara badan oo ka mida kuwo ku nool ingiriiska sida uu ku waramayo doctor soch oo ah dhakhtar g b ayaa sidoo kale ka digaya dhibaatada dawadan Medicines like omeprazole, lansoprazole, pantoprazole are really, really, really good at reducing acid production.
daawooyinka sida omeprazol lansoprazol iyo pantoprazol waxa ay ku wanaagsan yihiin yareynta soo saarista aashitada caloosha laakiin isticmaalka wakhti dheer waxa ay sababi kartaa saameyn joogto ah tusaale ahaan waxay yareynaysaa soo saarista waxyaabaha aashitada ah waxay wax ka bedeli karaan sida habka waddada nuugitaanka ironta calcium iyo magnesium iyo dadka halis ugu jira vitamin b waxay sidoo kale kordhisaa khatarta jabka lafaha sidoo kale waxaa jira taxadar iyo faahfaahin laga muujinayo isticmaalka daawooyinka haddii aad haysato tilmaamo cad oo waadaxa ama calaamadahaaga ay yihiin kuwa aan la maarin karin hagaaji noloshaada caadiga ah kadib daawada waxay kuu noqon doontaa mid si nabadgelyo ah aad ku qaadato sidoo kale dhakhtarka waxa uu tilmaamayaa haddii ay yaraadaan fitamiinada iyo macdanaha ku jira jidhka waxaa soo bixi doona calaamadahan caabuq daran oo ku dhaca hungurimareenka boog calooleed sidoo kale boogaha ku jira mandhicirada ama xitaa sababaha dhiigbaxa caloosha ku dhaca iyo waxaa loo yaqaan gas reflex ama aashitada kor ugu soo kacda xagga dhuunta wuxuu dhakhtarku tilmaamayaa in xanuunadan la xidhiira gaaska lagu xalin karo muddo bil ah iyadoo la adeegsanayo daawooyinkan laakiin waa inaad dhakhtarkaaga u tagtaa dhakhtarkaaga ayaad weydiin kartaa sababta aad muddo dheer u qaadanayso daawada kadibna dib u eg calaamadaha haddii ay jiraan calaamado cadcad oo xaaladahaas muujinaya haddii aysan jirinna waxaad ka fiirsan kartaa iska joojinta daawada iyadoo la raacayo hagidda dhakhtarkaaga si ay taasi u dhacdo waxaad u baahan tahay inaad la tashato dhakhtarkaaga wean off it with your doctor's guidance.
daawadu waxay ku timaadaa qaabab kala duwan kaniiniyo kaabsal iyo dareere iyadoo qaar ka mida kaniiniyadu ay ku milmaan biyaha inta aad u baahan tahay iyo inta aad qaadanayso waxa ay si buuxda ugu xiran tahay xaaladahaaga gaarka ah iyo sababta lagugu qoray inkasta oo dadka qaarkii ay u baahan yihiin oo keliya dhowr maalmood kuwo kale ayaa laga yaabaa in ay u baahdaan toddobaadyo bilo ama xitaa sannado laakiin tani waa inay had iyo jeer ahaataa mid hoos timaada kormeer caafimaad oo sax ah hay-addan n h s ee dawliga ah kana howlgasha arrimaha caafimaadka dadweynaha waxa ay ku talinaysaa in si taxadar leh loo akhriyo warqadda macluumaadka ku qoran lagalana tashto farmashiiste ama dhakhtar haddii aadan hubin qiyaasta soomaaliya waxa ay ka mid tahay waddamada dhacabariga afrika ee ka jira maamul xumida dawada doctor cali macu aweys oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed oo wax laga weydiiyey khataraha isticmaalka dawooyinka gaar ahaan kuwa gaaska oo wakhti dheer la isticmaalo waxa uu ku jawaabay maytaas lama ogola haddii toban san aa qaadanayso waaba dhimataba ma noolidba toban san iska daaya hal sano ama laba sano haddii aa qaadatid jaa calooshaada way qalashay bes waaye wax ku daaweyn kara alla abuurta ma jiro waa dhibaato marka daawada gaaska lafteeda wax fiican maaha yaan la badsanin yaan la iska qaadanin adoon lagu ogaanin oo lagaa ogaanin ha ogaa yaan lagu qaadanin sidaan hore u sheegay lix wiig ilaa saddex bilood inay ka bataan lama rabo ugu dambeyntii dhegaystow ma ka mid tahay dadka ka caada dhigtay isticmaalka dawooyinka qaarkood sida kuwa gaaska oo kale oo in muddo ah aad iska isticmaalaysay iyadoo aan waxba dhakhtar soo qorin haddaba maanta ka joogso oo dhakhtarkaaga dib ugu laab kalana tasho cudurka in la daweeyo waxaa ka wanaagsan in laga hortago قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ